aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir wararka inaga soo gaaraya gobollada hiiraan iyo banaadir ayaa sheegaya in maanta halkaa ay ka dhaceen howlgallo qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo khasaaro lixaad leh u geystay dowladda federaalka haddaan ku horumarno gobolka banaadir wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in barkhadii maanta howlgal qarax ah lagu qaaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa xerada damaayo ee degmada hodan howlgalka oo ay fuliyeen mujaahidiinta al-shabaab ayaa si gaar ah u beegsaday askar la diyaarinayay kuwaas oo sufuuf ku jiray xilliga la bartilmaameedsanayay waxaana qaraxa uu ahaa mid aad u xooggan oo laga maqlay meelo badan oo muqdisho ka tirsan isla markaana sababay khasaaro lixaad leh oo gaaray askarta dowladda federaalka gordhow haashim mujaahidiinta al-shabaab waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ku saabsan howlgalka ka dhacay muqdisho waxaana war-saxaafadeedka uu u qornaa sida tan ciidamada mujaahidiinta waxay barqadii maanta oo xad ah howlgal qarax ah la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada damaayo degmada hodan ee magaalada muqdisho maleeshiyadan ayaa xilliga la beegsanayay waxay goobta u joogeen si loogu diiwaangeliyo ku soo biirista ciidamada kooxda riddada ah ee saliibiyiinta ku gacan siinaya baa la yidhi la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sidii dalkan soomaaliyeed loogu gacangelin lahaa cadowga islaamka iyo muslimiinta allah fadligiisa howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo sii socda ayaa lagu soo hadal qaaday khasaaraha uu sababay qaraxaasi waxaana lagu yidhi allah fadligiisa howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaasi murtadiinta ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah tirada hordhaca ah ee dhimashada murtadiinta waxa ay gaaraysaa in ka badan soddon murtad halka dhaawacu uu kor u dhaafayo konton kale war-saxaafadeedka ayaa looga digay cid kasta oo ku biirta dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid weliba oo doonaysa inay ku biirto cadowga ashahaada la dirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna qof walba oo arrinkaas ku fikiraya xasuusinayaan in aysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee ay saliibiyiintu u samaynayaan taas beddelkeedana kuwaana qaataan dharbaaxooyinkii ku dhacay murtadiintii iyaga kaga horeeyey dhabbaha halaagga ee ashahaadaladirnimada kuwaas oo u qaybsamay qaar saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwa meydadkooda furumaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo walwal iyo cabsi joogto ah la nool gabagabadii bayaanka waxaa lagu yidhi waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giida soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilah fain intahow falaa cudwaana ila cala aldaalimiin walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka dhanka kale wararka naga soo gaaraya wilaayada hiiraan ayaa sheegaya in dagaalo culus oo u dhexeeyey mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ay saakay mar kale ka dhaceen duleedka degmada muuqukori ee gobolka hiiraan dagaaladan oo ahaa kuwo isdaba joog ah ayaa saddex jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka dhimashada dagaaladii maanta ka dhacay duleedka magaalada muuqukori ee gobolka hiiraan ayaa gaartay toddoba iyo toban askari waxaana dhaawaca uu sii cagacagaynayaa lix iyo labaatan kale saraakiisha goobta lagu dilay waxaa ka mid ah cabdi yuusuf salaad oo loo yaqiinay cabdi goomey waxaana uu ahaa sarkaal si gaar ah loo beegsaday oo muddo dheer ay ku raad joogeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ninkan uu ku lug lahaa amaba uu ka dambeeyey tacadiyo iyo falal dembiyeedyo lagula kacay dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dagaalka oo muddo socday ayaa sababay in ciidanka dowladda federaalka ay firxadaan iyagoo ka cararay goobta lagu dagaalamay shalay ayay ahayd markii ciidanka mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ay isku fara saareen duleedka magaalada muqukuri ee gobolka hiiraan waxaana kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay oo hadda maraya lixdan iyo lix askari halka dhaawacu uu sii cagacagaynayo boqol iyo shan askari hashima wixii tafaasiil dheeraad ah ee wararkan ku soo kordha waxaan ku soo sheegi doonnaa wararkeena dambe insha allah